kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wadaagga sooma oo ah barnaamij idiinsoo diyaariso dalladda warbaahinta soomaaliyeed ee sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha ka howlgala soomaaliya marka laga reebo kuwa ku yaalla deegaanada somalilan barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbiyaa warbixinno bulsho ee arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meelo ka baxsanba magacaygu waa cabdiqaadir jakaarta oo barnaamijkan idinkaga soo jeedinaya magaalada muqdisho qodobada toddobaadkan aan ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya dhagax jebinta ee magaalada kismaayo oo helay qalab wax ka beddelay wax soo saarka shaqadooda ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala gobolka hiiraan oo saameyn xooggan uu ku yeeshay fatahaadaha ku soo laalaabta magaalada beledweyne wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle iyo hay-adda beeraha ee faw oo beeralida shabeellaha dhexe ku caawiyey helidda abuur taya leh iyo aabka loo isticmaalo beeraha haddii aan markaasi ku bilaabo dhegaystayaal dhallinyarada ka shaqeeya dhagax jebinta ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa helay qalab wax ka bedela wax soo saarka shaqadooda dhallinyarada ayaa marka hore waxa ay dhibaato markaasi ku qabeen qalabka ay u isticmaalaan dhagax jebinta ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose balse hadda qaarkood waxa ay sheegeen in qalabkan uu wax badan usoo kordhin doono warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray cabduqaadir xasan cabdi magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ku yaala kaawooyin laga qodo dhagaxa loo isticmaalo guryaha waxaana goobahaasi ka shaqeeya dhallinyaro aada u fara badan kuwaas oo ka raadsada nolol maalmeedkooda dhallinyarada ka shaqaysta jebinta dhagaxa guryaha lagu dhiso ee loo yaqaano qorqorka ayaa dhibaato kala kulma goobaha ay ka shaqeeyaan waxaana inta badan kusoo duma buuraha ay dhagxaanta ka qodaan halkani waa dhagax jebinta baar caleen ee duleedka kismaayo waxaana indhahagu ay qabanayaan dhallinyaro ku mashquulsan jebinta iyo diyaarinta dhagxaanta guryaha lagu dhiso ee loo yaqaano qorqorka dhallinyaradan ayaa ii sheegay in shaqadooda isbeddel uu ku imaado maadaama markii hore dhagaxa ay ku soo saari jireen gacantooda laakiin hadda ay heleen mashiin ay ku soo saaraan dhagaxa sida uu sooma u sheegay cali xasan axmed oo ka mid ah laba iyo tobanka qof oo halkan ka dhacsada nolol maalmeedkooda
laba iyo toban fuur ayaan ku shaqaynaa macnaha hadda xilligii roobku hore markuu da-o macnaa inta roobkuu da-ayana inta badan ma shaqayno waayo qalab macnaha roobka biyihii wuu dhawayaa marka roobku ugu jiro oo kale ayaan shaqaynaa marka ilaah waan ku run yahay markii roobka uu jiro saas weyaan shaqadeeda inta kalena saao kale waan shaqaynaa marba waa xamaanaa isbuucii lacagta macnaha wax ahaan lacag waxaan u helnaa isbuucii aan qaadanaa marka raggii kale noo imaado oo shaqa naga dalbo haddaan boos binaayaan ku darnaa haddii uu ay xiran tahayna ilaan system ilaan baa jiro sakintii saddex qof ilaa afar qof aad aad nio marka hore macnaa baasha dee gacanta lagu qori jiray waa iska cusbeed baasha laakiin maanta maasha allah alxamdulilah mahadi magaaladaana haysanaa oo shaqaynayso aad aad una fudud ka fududahay tan baa fudud waxtarna aad shaqaadee fudud ilaa dhan walba tanaa ku leh mar tan baa fudud oo maalintii waxaa laga bixiyaa ugu yaraan afar boqol ilaa shan boqol ugu yaraan xabadani oo shan kun lacag jibnaa oo macnaa fadhigeeda shan kun haddii macna gaari uu kudo shan iyo saddex shan kun iyo saddex boqol shan kun iyo shan boqol inta waan ku iibinaa fadhiga waa saas maya lacagta mina qof walba nidaam qof maalinta wuxuu shaqaas uu qaataa qofna isniinta uu qaataa qofna khamiista uu qaataa qofna bilo uu qaataa soo saaridda dhagaxan ma ahan mid sahlan sidaa oo ay tahay haddana waxaa jira dhallinyaro u dhabar adeegta shaqada maadaama ay ka biilaan reerahooda cali xasan iyo dhallinyarada la midka ah ayaa dhibaato kala kulma shaqada soo saarista dhagaxa sida dhaawac ka soo gaara mashiinada jara dhagaxa iyo waxyaabo kale way jiraan marka wax walbaa khatar wuxuu ilaah ku qadar kale waa makifiisid waa maraysaa dhib waa iska jiraan dhib waa ku gaaraya ilaan meel aad ka shaqaynaysa dhaawac ima gaarayo ilaan ma jirto dhaawac waa jiraa laakiin alxamdulilah wax hadda ku dhintay ma hayno laakiin dhaawac waa jira alxamdulilah inta badan waa laga bogsadaa walaa horta xilli roobe marka roob jiro baasha makiinada horta ma shaqayn karto waayo maxaa roobka baasha wuu dhiwayaa shaqaalada inta roobka da-ayo lama shaqayn karo waa baaki markuu roobka feero saan oo kale jaanis la helo leer la helo unbaa la shaqeeyaa marka tii dhagax iibka waxa marka la yirahdana inta badan loo waa isku mid ama xilli roob hadaa ama xilli kale ahaat lawado waa isku mid un marka taa ganacsi hadda magaalada ku xiran tahay wallaahi walaal een raggu waxa weeye horta meel waa jooga qof walba dee xirfad wax uu yaqaan hore marka halkaa marka qof walba wax baa ku biiriya soo ma shaqada xirfad wax waa ku biiriyo amba ha noqoto dhan walba say noqoto qof dadka noo yimaada sanad kale meesha shaqa markaa joogno noo yimaadaan shaqa bay noo yeediyaan oo boos maa ka banaan hadday boos uu ka banaan yahay waan ku darnaa haddii uu ka banaaneenna dee waxaana meesha way xiran tahay waa nidaam lagu talagalaa jir lafteedaba laba iyo toban qof hadda ku shaqeyna waa saddex sakiin sakiintii waa afar qof ayaa ku shaqeysa ayaa lagu shaqeeyaa marka waa sidaa qofkii naga tago marka qof kale noo yimaado oo na weydiiyo shaqada qaabkan oo shaqaa u baahan na yidhaahdo xifadii shaqa markaan weydiinaa wuxuu yaqaano waan ku darnaa ma waan ma rajeynaya insha allahu inaan shaqaadee tan hadda kole waa ku shaqa sugaya soo waa ku meel gaaraya insha allah kole inaan mustaqbalku dhamaystirna ma rajeynayo laakiin insha allah kharashkan loo ii degan yahay laakiin inta dantaan leeaan ka gaarayo inaan kusoo jirnaa jaala haweenkii walaal een wiigiiba adiga saddex habeenaa laga shaqeeyaa dadna waxaa jira wiigii iska joogaan oo maalinta saddex soo yimaadaan ilaa khamiista way joogaan laakiin anugu waxa weeyaan saddex habeenaan seexanaa habeenka saddex habeenaan seexanaa inta kalena xaafidaa loo weydaa sidoo kale cabdilaahi cismaan oo ah mulkiilaha kaawadan ayaa sooma u sheegay farqiga u dhexeeya dhagaxii hore oo gacanta lagu soo saari jiray iyo kan hadda mashiinka lagu soo saaro waxa uuna sheegay in kan mashiinka lagu soo saaro ay aada u jecel yihiin injineerada dhisa guryaha magacaygu waa cabdulaahi cismaan waxaan ahay milkiilaha kaawadan walaal kaawadan waxaan aasaasay xili hore wallaahi walaal dhalinyarada halkan ka shaqeysa hadda adadooda ama tiradooda waa laba iyo toban ilaa saddex iyo toban dhalinyaro waa mahadsan tahay walaal waa su-aal aad u muhiimsan farqi weyn ayaa u dhexeeyo waayo marka hore gacanta ayaa lagu soo saari jiray dhalinyarada waxay soo saari jireen dhagxaan yaryar oo markaa aan baahidooda aan micnaha ka baahitiri jirin dadka injineerada aan micnaha jeclaysan oo guryaha dhisaayo camal aan loo baahnayn inta badan waxay kaloo dhaawacyo kasoo gaari jireen gacmahooda balse hadeer mashiinka sida loo helay ama loo keen dhalinyarada waxaa u fududaatay inay soo saaraan dhagxaan waaweyn oo loo baahan yahay oo qiimana u leh dadka guryaha dhisanayo iyo injineerada marka farqi weyn ayaa u dhexeeya oo hadda dhalinyarada aaday maxli jiray ula dhaceen mashiinka mar walba wallahi dhibaatada way iska taagan tahay oo dhibaato weyn way kala kulmaan caqabad dhanka oo markii la dhaho dhagaxaanta si kastaba ha noqotee barashada xirfad aada baratid ayaa kaa caawin karta ku tiirsanaanta qof aan ku tagin aad ku tiigsatid cabduqaadir xasan cabdi barnaamijka wadaagga sooma magaalada kismaayo mahadsanid cabdiqaadir ardayda wax ka barata iskuullada ku yaala gobolka hiiraan ayaa saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay fatahaadaha kusoo laalaabtay magaalada beledweyne ardaydan ayaa mar kasta waxaysan helin waxbarasho dhammaystiran sababo la xiriira fatahaadaha soo laalaabtay iyagoo marar qaarkood iskuuladii ay dhiganayeen ee ku yaala beledweyne fatahaad awgeed uga barakaca taasna waxa ay keentay inaysan waxba akhrin islamarkaana kaalmo hore aysan ka gelin imtixaanka ay qaadayso dowladda federaalka ee soomaaliya sanad kasta shukri baryare oo beledweyne ku sugan soomano ka tirsan ayaa warbixintan soo dirtay dhowrkii sane ee ugu dambeysay oo ay dowladda xoogga saartay waxbarashada ardayda soomaaliyeed waxaa xoogeystay imtixaanaadka laga qaado ardayda u kala gudbaya heerarka waxbarashada ee dugsiyada ardayda fasalada sideedaad iyo labay tobanaad waxaana ay galaan imtixaanaad shahaadi ah kuwaasi oo laga qaado ardayda dalka oo dhan marka laga reebo puntland iyo somalilan gobolka hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay kumanaanka arday sanad walba u fariistaan imtixaanaadka fasalada sideedaad iyo labay tobanaad waxaana sanadkan oo keliya u fariistay fasalka labiy tobanaad ee dugsiga sare kun shan boqol lixdan iyo toddoba arday intaas ka badanna waxay u fariisteen fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe sidaas oo ay tahay ma jiro hal arday oo reer hiiraan ah oo galay kaalinta koowaad labaad ama xitaa saddexaad haddaba maxay tahay sababta ka hortaagan ardayda tiradaas leh inay kaalmaha hore soo galaan waxaa su-aashaas hordhignay oo aragtidiisa kaga jawaabay badrudiin sheekh axmed cabdulaahi oo ka mid a macalimiinta iskuulka sheekh maxamed macalin ee magaalada beledweyne
waxyaabaha ay u gelilaayihiin ardada oo beledweyne kaalimaha inta badan u horeeya taariikh ahaan waa lagu yaqaanay markii magaaladu disastariska iyo musiibooyinka ay yaraayeen taariikh ahaan waa lagu yaqaanay ardada soomaaliyeed inay hiiraan ay meel fiican ka gaaraan laakiin ayaamahan dambe waxyaabaha sababta u ah inay ardadu kaalinta koowaad ama labaad ilaa xataa tobnaad ay geli waayaan hal arrin baa aniga ah sababta aan ku soo koobi sababtaa waxaa waaye beledweyne waxaa ka jira disasteriska waxyaabaha oo ay ka mid tahay waxa la yidhahdo fludiska ama fatahaadaha fatahaadahaas marka waxay keenayaan ardaygii inuu macnaha uu ardaygii waxay keenayaan inuusan akhrin fara badan la imaanin intuu u diyaargaroobi lahaa imtixaanka iyo casharada akhrintooda wuxuu ka fikirayaa sidii uu ardaygu u qaxi lahaa marka xilliyada ay ku soo aadaan inta badan waxaa waaye bilaha may ee loo diyaargaroobaya imtixaanka ama la gelayaba marka may ama abril dabayaaqadeeda abril ban marka laga soo bilaabo ilaa iyo laga gaado laga gaadho june ama waa la qaxayaa ama waa laga baqayaa oo abriil oo kaleeto ardada imtixaanadii ma diyaarin karaan waana xilligii la rabay in loo diyaargaroobo xilliyadii loo diyaargaroobaya marka abriil oo kale waxaa soo bilaabanaya cabsida fataahaddaa soo bilaabanaysa waxaa aragtidaas mid ka duwan qabaa nuur maxamed cali oo ka mid ah macalimiinta iskuulka almasdar ee magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in soshal miidiyaha uu qeyb ka yahay dib u dhaca ardayda soomaaliyeed si gaar ah kuwa reer beledweyne sidoo kale waxa uu sheegay in ka macalimiin ahaan ay dadaal dheeraad ah sameeyaan oo ay juhdi badan ku bixiyaan ardayda fasalada shahaadiga ah ee sideedaadka iyo labatobanaadka waxaa kale uu sharaxaad ka bixiyey waajibaadka kala duwan ee saaran macalimiinta waalidiinta ardayda iyo dowladda waxaana uu si gaara waalidiinta kula taliyey in ay ka warhayaan waxbarashada caruurtooda ka macalimiin ahaan waxaan jecelnahay mar walban aan ku dadaalnaa in ardaydaas baahidooda aan dabaqo waa jiraa maxaa yeelay iyaga mar walba waa nooga duwan yihiin galaasyada kale maxaa yeelay laba galaas oo shahaadi ee waaye oo imtixaan oo oo satellized oo qaran ay galayaan in nafhurid wax liidaan u samayno macalimiinta oo waqtigan annaga oon ka shaqayno madrasada aan ka shaqayno waqti dheeraad ah inaan ardayda u samayno barty time ah tusaalahaan khamiis iyo jimca oo kale in ardaydii waqti badan la geliyo juhdi badan la geliyo sharaxaad badan u samayno waalidka madarasada maamulka macalinka iyo ardayga oo waxbarashada waa intaas waxaa soo intaas marka waxay hoos imaanayaan manhajkii waddanka ka baxayo o dhan inay ku dhaqmaan marka waxaan aaminsanahay marka waxaa loo baahan yahay si arday wanaagsan oo maxaan ku rahda kaalmaha soo galo loo helo qodobada ay ka mid yihiin in horta kow ardayda ay la yimaadaan dadaal dheeraad ah qodobka labaad oo kale waalidiinta ardayda dhashay inay maxaan ku rahdaa la yimaadaan isla xisaabtan adag waxaan dareemayaa gobolkan waalidiinta waa waalidiinta qeyr la siiyo laakiin isla xisaabtanka inuu yaryahay sailataha fikirkayga aniga maamulaha guud ee iskuulka almastar ee magaalada beledweyne oo aan weydiinay sababta ardayda reer beledweyne ka hortaagan inay kaalmaha hore kasoo muuqdaan ayaa waxa uu sheegay inaysan macquul ahayn in arday ugu yaraan laba bilood qaxooti ah uu kaalin galo waxyaabaha loo baahan yahayna ay kow ka tahay in xal waaro loo helo fatahaadaha magaalada beledweyne kusoo laalaabtay
reer beledweyne waxyaabaha aan isleeyahay waa waxyaabaha kaalmaha u diidaya waxaa ka mid eh magaaladu waxaa mara webiga shabeelle kaasoo mar walba ay ku keena wax loo yaqaano damages ama dhibaatooyin ku keena damageskaas waxaa ka mid eh in ardadii biyobaxada ama fladis ay saamayso xilliyadii weliba biyobaxada ay imaanaysa waxaa ka mid eh xilligii imtixaanada ay soo dhawaayeen oo ardada ay isku diyaarinayeen taasna waxaa ka dhalanayso in ardadii buwaagtii ay ka qoyaan ama biyobaxdii ay ka qaado guryahoodii ay ka cararaan ay ka qaxaan haddii waad dareemi kartaa marka qof isagaba refuji noqday ama qaxooti noqday imtixaanba niyad uma hayaba imtixaanadii marka xilligaas imaanayaan markii laga soo laabtaa waxay isku daydaa wasaaradda inay ka qaado markay ka qaadaan ardadii haddii waad dareemi kartaa qof buugtii ay ka qoyday oo maxaan ku dhahaa magaaladii uu deganaa ka qaxay markuu soo laabto asoon buug haysanin imtixaan gala dhaho
arday ka mid a kuwa dhigtay iskuullada magaalada beledweyne ee fasalada sideedaad iyo labayo tobanaad oo aan wax ka weydiiyey dadaalkooda ku aadan sidii ay kaalmaha hore uga soo muuqan lahaayeen ayaa barnaamijka wadaag u sheegay in waxyaabaha saameynta ugu xoogan ku yeesha ay ka mid yihiin isqabqabsiga siyaasadeed ee magaalada ka dhaca fatahaadaha iyo ardayda oo waqtigooda ugu badan ku lumiya soshal miidiyaha ama baraha bulshada waxaa kaloo ay tilmaameen in sanadkan ay isku dayi doonaan inay arrinkaasi beddelaan oo ay kaalmaha hore soo galaan dadaalkaasna ay hadda wadaan magacayga waa daahab baarid cumar waxaan ka socdaa iskuulka almastar ee magaalada beledweyne haa insha allahu tacala haddii ilaahay aad iyo aad aan u rajayna inaan kaalin kara haddii ilaahay inaan dadaalkeeda boqolkiiba boqol inaan haayaan hadda aan aaminsan insha allah waana ku tali jiraa social media ardayda ku mashquulsan horta inuu social media mashquul yahay horta markasta waa la ogyahay in badan in badan waan rajaynayaa inaan kaalin galo oo weliba kaalinta koowaada waan rajaynaya insha allah oo aana ka soo muuqan doona kaalinta koowaad caqabadaha jiro in ardayda ay sabab u tahay waxbarasho la'aanta baraha bulshada iyo taleefannada iyo tiktok ay ku mashquulsan yihiin magacaygu waa maxamed axmed cumar alxamdulilah waan rajaynayaa inaa kaalmaha oo koowaad ka soo muuqdo waan dadaalina dadaalkaa wadna shukri bareere maxamuud barnaamijka wadaag beledweyne
wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo hay-adda beeraha ee faw ayaa beeraleyda shabeellaha dhexe ku caawiyey helidda abuur tayo leh iyo agab loo isticmaalo beeraha beeraleyda shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ka cabanayeen inaysan xilligaani abuur aada u wanaagsan taasoo keeni karaa in waxyaabaha ee beertaan ee kobcaan sidoo kalena qalabku aada ugu yaryahay ha yeeshee wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo sidoo kaleeto ah hay-adda faw iskaashanaya ayaa arrintaani sameeyey iyagoo markaasi abuur tayale iyo qalabna ku wareejiyey wariyaha sooma ee magaalada jowhar shariif shuuriya xaashi ayaa warbixintan soo diyaariyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo kaashanaysa hay-adda beeraha ee faw ayaa la kulantay ilaa iyo shan iskaashato oo ka tirsan iskaashatooyinka beeraleyda shabeellaha dhexe iskaashatooyinkan oo dhowr jeer agabka beeraha lagu wareejiyey ayaa wasiirka wasaaradda waxa uu ka wareystay waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha hadda ay uga baahan yihiin wasaaradda maxamuud cabdi waxa uu ka mid yahay iskaashata beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna sheegay wasaaradda iyo hay-adda faw inay ka caawiyeen helidda abuur tayo leh agabyada ay u baahan yihiin beeraleyda shabeellaha dhexe isagoo u mahadceliyey hay-adda faw iyo hay-adaha kale ee ka qayb qaatay garab istaagga loo sameeyey beeraleyda shabeellaha dhexe runtii aada uga mahadcelinayna hay-adaha faw oo ayagana training badanna siiyeen sidii w f b training badanna siiyeen iyo faw oo ayadana abuuri iyo waxyaaba badanna siiyeen intaasaan uga madcelinayna wasaaraddan way mahadsan tahay maryan maxamed ayaa dhankeeda faw ka codsatay in looga baahan yahay in abuurku ay ku bixiyaan wakhtiga ay u baahan yihiin beeralayda iyadoo dhanka kale sheegtay inay ka codsanayaan in loo raaciyo lacago ay kusoo goostaan dalagyada ay beerayaan maryan ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weli ay jiraan baahiyo ay qabaan beeraleyda shabeellaha dhexe taas oo ay muhiim ugu tahay helidda cagafyo iyo matoorada loo isticmaalo biyaha maadaama deegaanka matooradaas ay ku yaryihiin faa waxaan ku wargelinaynaa inay abuurkana xilligiisa inay bixiso midda kale beeraleyda tuulooyinka kale ay siiso waxay siisaa qarash ama ay ku soo gurtaan ama ay ku goostaan ama ay ku falaan laakiin iyo tobanka iskaashato afar ruux hal mar ayay waxay siisay lacagta soo goosashadii marka taasna waxaan rabnaa inay ku soo darto sida ay tuulooyinka kale ay u siiso macnaha soo goosashadii ama faliinkii ay ugu kaabiso inay tobanka iskaashana ugu kaabiso marka waxaan leeyahay hay-adihii weli waan u baahannahay xag matoor haddii la yidhaahdo xag cagafyadii haddii la yidhaahdo soo kubcintii beeraha yar waa ka rabnaa marka qoladan kale ee nagu soo siyaaday iyagana waxaan leenahay waxaan idinka sugayno waa horumarin iyo intaad sheegteen iyo inka badan doctor maxamed faarax oo ah wasiirka beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay inay la xisaabtami doonaan beeraleyda waxyaabaha ay soo saaraan tayadooda iyo tiradooda intay la eg tahay si loogu iibgeeyo dowlad goboleedyada kale ee dalka amaba dalka dibaddiisa waa sida uu sheegay waxauu hadalkiisa intaas ku sii daray in la samayn doono baqaaro lagu keediyo waxyaabaha ay soo saaraan beeraleyda shabeellaha dhexe wasiirku ayaa beeraleyda kula dardaarmay inay xoogga saaraan howsha ay wadaan ee ah wax soo saarka dalagyo kala duwan idinkan waxaan idinka rabnaa inaan ku xisaabtanno oo xisaabtan aan idinla dabagalno waxaad soo saarteen intay la egyihiin tiradiisa iyo tayadiisaba marka shay walba waxaa loo baahaya in soo saarkan uu ahaado mid tayaysan tirana leh hadhow aan u iibgey karno gobolladan lagu dhow ama dowlad goboleedeed kale ee na soo xiga inaan gey karno ama aan u dhoofi karno badibadda hadda waxaan loo diyaar maxaa lahaa suuqyadii lagu la keeni lahaa abuurka markuu soo go-o lagu iibin lahaa waa noo diyaar marka annagana inaan bakhaaro waaweyn samaysano oon ishabayno ayaan halka rabaan marka waxaan ku dardaarmayaa insha allah in xoogga la saaro hawsha aad wadaan waa ku mahadsantiin iskaashta ahaan waxaan idin leeyahay meeshiina ka sii wada wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa samaysay dadaallo badan oo beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe lagu siinayo agabyo kala duwan oo ay u baahan yihiin sida dawooyinka abuur tayo leh agabyada kala duwan ee loo isticmaalo beeraha wasaaradda oo kaashanaysa hay-adda faw iyo hay-ado kale ayaana ku guulaysatay inay wax ka qabato baahida beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe inta badan shariif suuriya xaashi barnaamijka wadaagga jowhar mahadsanid shariif intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga sooma waxaase dhegaystayaal idinkaga tegayaa su-aasha toddobaadka oo ah dhibaato intee la-eg ayuu ardayda soomaaliyeed u keeni karaa isticmaalka soshal mediaha haddaba nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefoonada idaacaddan mahadsanidin